بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حشرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كاس ديتن يلبو وحانا كبلابنا يا بابكا لباتناد oo uu shiikhu u baabeeyey raximahu llahu tacaala baabu maa jaa ana alguluwa fi qubuuri الsaalixiin yusayiruhaa awthaanan tucbadu ay min duuni illah waxa uu shiikhu baabkan u baabeeyey wixii ku soo arooray maa jaa wixii ku soo arooray buu baab u yahay ay adilada ku soo aroortay oo caddaynaysa ana alguluwa guluwi in lagu sameeyo alguluwi horaan usoo fasirnay waa mujaawasatu alxaddi guluwigu waa xadgudub qofkii madxiga la ammaanayo iyo ammaanta in lagu talax tago oo uu derajo uusan lahayn la gaarsiiyo ama tacdiimka la weyneynayo derajo uusan lahayn la gaarsiiyo ayaa la yidhahdaa guluwi marka mar walba waxaa la rabaa qofka muslimkaa inuu ahaado wasad bayna altafriidi waalifraad inaad waxa ku xadgudubtid oo xuquuq uusan lahayn iyo xad uusan lahayn aad gaarsiisid waa mamnuuc inaad hoos u dhigtid oo tanqiisisid oo xaqiisii ka duudsiisidna waa dulmi oo waa tanqiis midna lama ogola wasadkaa la rabaa marka qisdiga iyo cadaaladda ayaa la rabaa wax walba in loo daayo meeshii sharcigu wax walba uu dhigay in la dhigo marka alquluwu waa xadgudubka fii qubuuri saalixiin qubuuraha dadka wanaagsanaa saalix waxaa la yidhaahdaa qofka markaa xaqii ilaahayna gutay xaqii bilow aadnigana gutay ayaa saalix la yidhaahdaa oo xuquuqdii ilaahay la yimid oo muslimka wanaagsan ayaa la yidhahdaa saalix marka ama ha noqdo nebi ama ha noqdo qof wanaagsanaa ku doonaba ha noqdee marka ayaa la qubuur saalixiin waxa uu yidhi yusayiruhaa waxa uu ka yeelayaa quluwigaasi qubuurtii saalixiinta awthaanan waxa weeye wathanno yucbadu la caabudo wathan waxa la yidhahda jamcu wathan alawthaan waa jamcu wathan wathanna waxaa la yidhahdaa kullu maa yucbadu min duuni illaah wax alla wixii ilaahay ka sokeeya oo la caabudo oo cibaado la siiya ayaa wathan la yidhahdaa sanamkana si gaara waxaa loo yidhahdaa sanam kan la qorqoray marka qabuuraha iyo dadka la weyneynayo iyo dadka la barakaysanayo iyo waxaasoo dhan waxay soo gelayaan awthaanta laakiin sanamku waa kii la qoro oo la xardho oo markaa shakli loo sameeyaa la yidhahdaa sanam marka waxaa caamsan wathanka wathanka wuxuu noqon karaa qabri wuxuu noqon karaa qof nool wuxuu noqon karaa wax kale dad baa xidigaha caabuday qaar wax kasta ayuu wathan noqon karaa marka alwathanu kullu maa cubida min duuni illah wax kasta oo la caabuday oo cibaado la siiyey oo ilaahay ka sokeeya ayaa wathan la yidhaahdaa haddaba marka baabkan shiikhu u baabeeyey waa abwaabtii horey uu soo sheegay uu yidhi qofka abwaabtan fahma waxa u caddaanaysaa ghurbatu diin baabkii hore waa isaga inoogu soo sheegay macnuhuna waxa weeye dad badan maanta haddaynu fiirinno qabuurihii waxaa laga dhigtay wax la caabudayo oo cibaado loo tegayaa laga dhigtay wax cibaado loo tegayo ayaa laga dhigtay qubuuruhuna sidooda marka la aadayo qabuuraha laba arrimood in la ilaaliyo weeye waa laba arrimood in la ilaaliyo xaqa ay inagu leeyihiin qabuuraha waa in la ilaaliyo qubuuruhu xaq bay leeyihiin waayo waxa weeye xaqooda in lagu tunto ma aha macnaha in la ihaaneeyo ama lagu fariisto ama waxa dhibaato loo geysto mamnuuc waayo diinta islaamka waayo qof baa ku jira muslima qabrigan oo waxa weye gurigiisi wey inaad marka dhibtid ama ku dul fariisatid ama ku dul socotid ama dhibaato loo geysto ee qashin lagu qubo kulli diinta islaamku ma ogola oo waa laynaga diiday dhinaca kalena taasi marka waa xaqii qabriga uu lahaa oo in la tanqiisiyo la ihaaneeyo lama ogola waxaan kaloo la ogolayn midda labaad wejiga labaad in ghuluwi lagu sameeyo oo iyagii cibaado laga doonto oo iyaga la barakaysto cibaado laga doonto maya lama ogola sababtu waxaa weeye qofkan waa dhintay camalkiisiina waa go-ay isagaa duco kaa mudan u ducee adiguna ku cibro qaado sidaaynu xadiidka cabdullahi ibni cabaas waan ku khulaasayn doonaa oo casharka dambe taa marka labadaa dhinacba inaa ilaalisaa la rabaa huluwina ha ku samaynin hana tanqiisinin oo dhibaato ha u geysanin saa daraad nebigu waa diiday in lagu dul fariisto in lagu xaajo guto oo qashinka lala aado in waxaasoo dhibaato loo geysto lehan kulli waa diiday nabiga calai salaam bal marka aynu aragno adilada uu shiikhu deliishaday waxa uu deliishaday xadiidka imaamu maalik wariyey oo ugu horeeya iyo athar labada athar oo uu wariyey ibnu jariir iyo xadiidka cabdullahi ibni cabaas intaasuu deliishaday xadiidka cabdullahi ibni cabaas cashar gaaraan ka dhigaynaa sharax dheer buu u baahan yahay amaa xadiidkan imaamu maalik wariyey iyo labada athar waa israacinaynaa oo casharkaana kaga hadlaynaa qaala waxau yidhi sheikhu raximah llahu tacaala rawaa malik ay imaamu malik imaamu daar lhijra imaamu malik ibn anas waa imaamu daar alhijra waa waxa weeye min aimati alarbaca waana shaykhii imaamu shaafici raximah llahu tacaala waa imaamka maalikiyada fi kitaabihi buu ku wariya layidhaha fi lmuwaa buu yidhi fi kitaabihi almuwaa almuwaa waxaa le waa kitaab qayima oo axaadiitha waxaana iskale imaamu maalik raximah llahu tacaala waxaana sharaxay oo aad iyo aad u sharaxay xaafid lmaqrib ibnu cabdilbari raximah llahu tacaala kitaabkiisa macruufka le atamhiid ayuu si fiican ugu sharaxa waa kitaab wada axaadiitha marka oo imaamu maalik baa leh raximah llahu tacaala almuwaa baa imaam maalik baa layaha waa madbuuc qaala waxa uu yidhi fi lmuwaa buu ku wariyey ana rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam marka xadiidka ma uu sheegin sanadkii oo xadiidka sanadkiisii oo dhan hadda shiikhu ma sheegin laakiin waa tilmaami doonaa ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulku inuu yidhi calayhi salaatu wassalaam allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad allaahuma allahayow laa tajcal ha ka yeelin qabrii qabrigayga wathanan ay wathanan yucbad macnaha wax la caabudo ilaahu qabrigayga ha ka dhigi wathanan yucbadu qabri waxa weeye wathan la caabudo ilaahu qabrigayga ha ka yeelin haddaan dhinto nebiga oo nool baa ilaahay saa ka baryaya waa ducaa ilahay buu ka baryaya allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbadu ilaahay buu ka baryay ilaahayna waa u aqbalay oo waxa weeye qabriga nebiga calayhi salaatu wassalaam ilaahay waa ilaaliyey wakaa waxa weeye lagu xiray derbiga qolkii caayishu ku xabaalan yahay isagiyo abubakar iyo cumarba masaajidkii kuma dhex jiro derbi baa lagu xiray aan cid u geli karta jirin cid cibaado la aadi kartana ma jirto dad baa ilaahay u diyaariyay waardiyaa laga hayaa lama ogolo qof cibaado la aada waa ducadii nebiga ilaahay aqbalay wey ilahay baa ilaaliyey oo taa ilahay waa ka aqbalay nebiga calayhi salaatu wasalaam allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ha markaasuu nebigu sii caddeeyo wuxuu yidhi ishtadda ghadab ullah ishtadda waxaa daraaday ghadabullaahi carada ilaahay baa daraatay oo aad baa ilaahay ugu carooday calaa qowmin dad buu ilaahay u carooday waxa weye ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida ilaahay qoom buu u carooday ishtadda waa markay daraato weeye qadabkuna waa carada weeye alqadab waa carada meesha aynu ka dhahno marka waana sifa min sifaat illaah waayo ilaahay baa loo sugayaa ilaahay waa caroodaa laakiin maaha teenoo kale waxa weeye waa mid isaga u qalanta laysa ka mithli shan wa samiic albasiir mana taawiilinayno mana taxriifinayno mana diidayno waxaan leenahay allah subxaana wa tacaala sifaadkiisa siday salafku u yidhaahdeen sidaa ay ku yimaadeen u dah ha amiruuha kamaa jaat waatay yidhaahdeen marka ishtadda ghadabullah culummadu laba macnay u fasireen in khabar laga dhigo oo waxa weeye ishtadda ghadabullah ilaahay waa u carooday la yidhahdo saynu hadda marnay ama inshaa laga dhigo habaar laga dhigo la yidhaha ishtadda ghadabullah ilaahay ha u caroodo oo ha ku daraato carada ilaahay marka ishtadda ghadabullah waxaa daraaday caradii ilaahayba aad baa ilaahay uga carooday ayuu yidhi nebigu calaa qowmin dad ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida qabriyadii nebiyadooda ayay waxay ka yeesheen masaajida marka waa in la yidhahdo qubuur soomaalidu waa waa waa kor dhigaan qabri bay dhahaan laakiin qubuur weeye a qubuur marka la jamcinayo qabuur ma qubuur la yidhahdo weye qubuura anbiyaa'ihim masaajida ayay masaajida ka dhigteen imaamu maalik baa xadiidkan wariyey fi lmuwada waxauna ku wariyey fi kitaabi qasri salaa salaada qasrigeeda iyo markuu kaga hadlayo baabu jaamici axkaam salaa raqamka sideetan iyo shan halkaas ku wariyey sanadkiisuna waxa weeye waa can zayd ibni aslam ayuu ka warinayaa imaamu maalik can cataa ibni yasaar oo taabiciya ayuu ka warinayaa marfuucan isagoo nebiga u tiiriyey oo yidhi ana rasul lah sal slam idan xadiidka imaamu maalik sida uu ku wariyey waa mursal mursalkuna waa min anwaaci daciif oo waxa weye waa cilo lagu daciifiya haddaan shaahid iyo markhaanti loo helin marka mursal bokre waayo cadaa ibna yasaar ma aha saxaabiya waa taabici laakiin bazaar ayaa waxa uu wariyey isaga oo musnada oo waxa uu ka wariyey can zayd ibni aslam can cadaa ibni yasaar can abi saciid alkhudriy marfuucan ha ayuu saa uga warinaya marka sidaas ayuu xadiidku ku sugnaanayaa dacfi baa sanadkiisa ku jira bay yidhahdeen sanadka basaar laakiin waxa uu leeyahay shaahid shaahid buu leeyahay oo imaamu axmed raximahu llahu tacaala ayaa musnadkiisa ku warinaya can abi hurayrata radia allahu canhu ayuu ka warinaya can rasuuli llahi sal slam qaala inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad intaa waa wadaagaan meeshuu xadiidkan hore ka yidhi ishtadda qadabullah ayuu waxa uu ka yidhi lacana allaahu qowman ittakhaduu qubuura anbiyaahim masaajid ha waxa weeye nacladdii ilaahay ha ku dhacdo dad ka yeeshay qubuurtii ambiyadooda masaajid waa isku macne marka sheikh albani raximahullah waayo qadabka waxa keenaa nacladdu nacladda markii ilaahay u carooday ayaa nacladdu timaadaa marka waa isku macne xagga lafdigay ku kala duwan yihiin marka xadiidkaas abu hureyra can abi hureyra laga wariyey oo imaam axmed wariyena sheikha albani raximah allahu tacaala taxdiiru saajid ayuu ku saxiixinayaa safxada toddobiyo toban iyo mishkaat almasaabiix idan marka halkaa waxay nooga sugnaatay xadiidku inuu sugan yahay oo saxiix buu noqonayaa markii mursalka iyo kaa la isku geeyo oo abi saciid alkhudri iyo kan shaahidka u ah intaba waxay ku tusaysaa alxadiidu thaabitun markaa muxuu inoo caddeeyey xadiidku markaa inay nebigu allah subxaana wa tacaala uu ka bariyey inuu ilaahay qabrigiisa ka xifdiyo in cibaado lala aado ilaahayna waa aqbalay sida aynu u jeedno oo daahirkaa oo qabriga nebiga calayhi salaatu wassalaam waa maxfuud wuxuuna inoo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam qabuuraha oo cibaado lala aado oo la caabudaa inay aakhirkeeda sanam noqon wathan noqonayso waa meeshuu shiikhu marka u baabeeyey oo yidhi ana alquluwa fii qubuuri saalixiin yusayiruhaa ay wuxuu ka yeelayaa oo marka dambe ay noqonayaan sanamyo la caabudo ayay noqonayaan awthaan la caabudayo wuxuuna taa kusii caddaynayaa labada athar oo inoo keenayo horeyna aynu usoo ishaarnay oo horey usoo marnay marka waa xaaraam mana bannaana qabuuraha in cibaado lala aado waaqiceenna maanta markaynu fiirinno soomaaliyana waxaad arkaysaa qabuuro badan oo saa loo dul fadhiyo oo ciid laga qaadanayo oo cibaado lala aadayo oo saa la isku marmarinayo oo la isku xoqayo oo la barakaysanayo oo masaajido laga dul dhistay intaba waynu aragnaa meel walba ayay ku taallaa marka waa dhibaato weeye waa wixii nebigu ilaahay ka magan galay ayaa ummadii ku dhacday waa meesha marka uu shiikhu ka yidhi tabayana lahu qurbat lislaam aynu horey usoo marnay ha haddii dadkii laga nahiye marka le ruuxan joojiya waxayba kuu qaadanayaan inaad wax waalan tahay sida cabdullaahi ibni mascuud uu tilmaamay maaragtay see xaalkiinu noqon doonaa buu yidhi fidno markaad ku kortaan oo lagu weynaado oo qofkii ku dhashay ku gaboobo hadhowna markii la yidhaha war waxaan waa fidne iska daaya waa shirkiya la yidhaahdo qofkaani sunnihiiba ka soo horjeeda soomaalidu waa tabtaa maanta qofkii qabuuraha ka diga waxay leeyihiin haa waa bidci weye bidci hadda iyagii baa bidco samaynaya iyagii baa shirki samaynaya inta bidco dhaafeen markaasay qofkii uga diga la colaytamayaan nasalu llah asalaam walcaafiya qaala waxau yidhi shiikhu walibnu jariir ibnu jariir aabari waa imaamu lmufasiriin ha abu jacfar ibnu jariir aabari waa imaamu lmufasiriin kitaabkiisa weyn oo tafsiirkaa ayuu waxa weeye ku soo wariyey aathaartan waxau yidhi marka waxa uu ka wariyey buu yidhi can sufyaan can mansuur can mujaahid sufyaan laba sufyaan baa jira sufyaan ibnu cuyeyne iyo sufyaanu thawri marka hadda halkan waa sufyaanu thawri sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq thawri weeye waxa uu ka warinayaa marka waa a'imat xadiid weeye oo hiqa oo waxa weye imaam ah sufyaan thawri waxa uu ka warinayaa can mansuur ayuu ka warinayaa mansuurna waxa uu ka warinayaa waxa weeye mansuur almuctamir ayuu ka warinayaa isna waa hiqa oo macruufa oo reer kuufa waxa uu ka warinayaa can mujaahid mujaahidna waa mujaahid ibnu jabr waa tilmiidkii cabdullahi ibni cabaas oo waxa weeye tafsiirka aad iyo aad uga qaatay wey ayaa waxa uu yidhi mujaahid qaala waxa uu yidhi markuu laata fasiraya waxa uu yidhi kaana rajulan nin buu ahaa buu yidhi yalutu sawiiq waxa weeye yalutu allaata buu yidhi ninka la yidhaahdo oo waa aayadda aynu soo marnay afara'aytum allaata waalcuzza weeye allaata waxaa laga keenuu yidhi asalkiisa rajulu nin buu ahaa buu yidhi yalutu asawiiqa lilxaaji yalutu wuu u shiidi jiray weeye oo u burburin jiray asawiiqa sawiiqa waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waxaan marka hore inta la dubo wuxuu yidhahdaa sheekh cuthaymiin raxima allahu tacaala waa qamadiga inta marka la kululeeyo oo la dubo saloolka laga dhigo camal kabacdi markaa culammada soomaalida waa saloolkay dhahaan wixii la doonaa laga sameeya ama qamadi ama geleyda iyo wixii rabaa laga dhigee macnaha inta markii la saloolo kabacdi la burburiyo ayaa subag lagu darayaa iyo waxa weeye waxyaalo jecsan subag iyo caano iyo markaasuu siin jiray baa la yidhi dadka xujaajta ayuu siin jiray marka ninkaa nin wanaagsan buu ahaa daa'if agteeda ayuu arig ku haystay baa la yidhi wanaaggaasuu samayn jirayoo wuxuu dadka xajka u socdaa ayuu ixtiraami jiray oo jaahiligii dadku qabla alislaam xajka waa qadarin jireenoo waxa weeye dadka xajka u socda iyo aad bay u ixtiraami jireen Ee, waxayna siin jireen wax walba markaasuu dadka xajka ile waa la lugan jiray ayuu wanaajin jiray oo siin jiray markaasay xoog iyo waxay ka qaadi jireen ee, ku adkaysan jireenoo markaasay odhan jireen waa nin barakaysan wixiisa markaan cunno xoog baan ka qaadnaa iyo firfircooni ha marka saasay u qadarin jireen xajka laakiin dadka maanta jooga sida sheekh cuthaymiin uu ka digay raximah allahu tacaala waxaad arkaysaa markii xajka la tago dadkii ganacsatadii dadkii deganaa meeshii xujaajtii wax walba lagu qaaliyeynaya cirkaasaa la geynaya soomaaliduna waa la dhaqan mar alla markay dadka safarka arkaan makhaayadaha iyo soo istaagaan waa lagu qaaliyeynayaa markii waxa weye mawsimta wanaagsan soo gasho soonka iyo wax walba waa la qaaliyeynayaa waa dhibaata waay marka dadkii cibaadaysanaya meeshii loo turi lahaa ayaa dhib loo geysanaya marka macalshaahidkeen waxa weeye ninkaas wuxuu ahaa yalutu sawiiqa lilxaaj lilxujaaj falamaa maata cakafuu calaa qabri markuu dhintay ayay qabrigiisii dul fariisteen waxay dhahaa waa nin barakaysan aakhirka markii dambena sanamkaasuu noqday ay qurayshi haysatay oo waxa weye laata iyo cuza kuwii ugu waaweynaa haa ayay markaa ku faami jireen wey marka qabrigiisii baa laga keenay sheekadan marka sanam buu noqday qabrigiisii oo wathanan yucbad ayuu noqday Mm. qaala waxau yidhi ibnu jariir wakada qaala abuljawza can ibni cabaas abuljawza waa aws ibni cabdillaahi aramaci waxa weeye can ibni cabaas uu isna ka warinayaa waa eh, cabdullahi ibni cabaas inuu saasoo kale yiri nin buu ahaa kaana rajulan yalutu sawiiqa lilxaaj ayuu waxa weye u samayn jiray oo markaa sidaas ayuu waxa weye u samayn jiray falamaa maata markii uu dhintayna cakafu calaa qabri idan sanam buu noqday qabrigiisii markii dambe sanam buu noqday markaasaa inta la soo qaaday ile marka hore sanamkaasaa u ag ooli jira oo ka dhigteen markii hore waxaa la yidhi qabrigii bay dul fadhiisteen kabacdina sanam bay u bedeleen sanamkii bay soo qaadeen oo kacbada keeneen idan eh, wax baciida ma aha dadka maanta qabuuraha dul fadhiya inay muddo kabacdi ama boqolaal sanaba dad dambe oo juhalaa inta yimaadaan inay sanamya ka dhigtaan baciid ma aha oo wax fog ma aha sidaa daraaddeed waa in hadda la iska ilaaliyo oo laga dheeraado sidaa daraaddeed marka ayuu qowlka nebigu ku tusaya allaahuma laa tajcal qabrii eh, wathanan yucbadu waxa weeye ilaahu qabrigayga ha ka dhigin sanam la caabudo waayo caradii ilaahay baa ka dhalanaysa marka ilaahay laga maangalo wey marka waxay ku tusayaan adiladaasi inay xaaraam tahay in quluwi lagu sameeyo dadka saalixiinta dadka saalixiinta wanaaggoodii baa lagu daydaa ee iyaga lama caabudo cibaadana lalama aado marka insha allah tabaaraka watacaala xadiidka ibnu cabaas xoogaa isagana sharxiisaa dheer marka labadan atharba waxaa warinaya ibnu jariir tafsiirkiisa ku warinaya waana eh, saxiix oo waxa weeye horena waa usoo marnay oo markaan sharaxayna afaraytum laata walcuza ayaynu soo ishaarnay walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin